assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kasoo qadqadayaasha sirkan maanta ay taariikhdu tahay shantii bisha sideedaad laba kun iyo siddeed iyo toban shirkan oo ku saabsan ku dhawaaqiddii guddigii daarood ee garta ugu jiray beelaha walaalaha ah ee howluhu u dhexeeyeen dhacdooyinka beesha nuux jibraahiil iyo beesha maxamed cumar waxaan ku salaamayaa kasoo qadqadayaasha ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka degmada xooghayaha degmada buurtile taliyaha saldhigga degmada buurtile guddoomiyaha maxkamadda degmada buurtile oqaasha iyo nabadoonnada iyo aqoon-yahanka labada beelood ee walaalaha ee garta loogu jiray hadda go-aankooda lagu dhawaaqayo oqaasha iyo nabadoonyada nabadoonnada iyo aqoon-yahanada bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada buurtile ee kasoo qaybgalay shirkan shirkan oo ka dhacay howlka degmada dowladda hoose ee degmada buurtile waxaan halkan ka soo jeedinaynaa insha allah go-aankii ay ka soo gaareen guddiga daarood ee ku jiray hawshan ujeeddo go-aankii guddiga daarood markay taariikhdu ahayd soddon iyo kowdii bishii toddobaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaa u qoordhiisay guddiga daarood labada beelood ee kale ah beesha nuux jibraahiil iyo beesha maxamed cumar beelahan walaalaha ah ayaa waxaa u dhexeeyey muddo dhowr iyo toban sano ku siman dhacdooyin kala duwan kuwaasoo isugu jiray qaar laga heshiiyey iyo qaar weli qabyo ah guddigu markuu aqbalay codsigii iyo soo jeedintii nabadoonnadii uga horreeyey xaajada una soo gudbiyey guddiga daarood guddigu markuu tixgeliyey warqaddii qordhiibashada ahayd kuna taariikhaysnayd soddon iyo kowdii bishii toddobaad laba kun iyo siddeed iyo toban ayna ku saxiixnaayeen nabadoonnada iyo cuqaasha labada beelood ee walaalaha ah markuu si taxadar leh u dhegaystay dooddii iyo dacwadii ay isugu isu sheeganayeen labada beelood ee walaalaha ah markuu baaritaan dheer ku sameeyey arrimaha dhex yaalla labada beelood ee walaalaha ah markuu tixgeliyey wada dhalashada daris wanaagga iyo waxqaybsigii wanaagsanaa ee u dhexeeyey labada beelood ee walaalaha ah markuu six raacay xeerarkii iyo heshiisyadii uu horay u soo dhex maray labada beelood ee walaalaha ah wuxuu xukumay guddigu sidan soo socota kow xabaddii lagu riday faysac dhaxaashi guddigu wuxuu ka xukumay inay bixiyaan beesha nuux jibraahiil xaal ama ganaax dhan shan iyo toban kun oo dollar iyo qorigii lagu riday faysac dhaxaashi labo gowoldiidadii ay sheegteen beesha nuux jibraahiil ayna ka sheegteen walaalahood beesha maxamed cumar guddigu wuxuu ka xukumay xaal ama ganaax dhan shan kun oo dollar oo ay bixiyaan beesha maxamed cumar dhacdadii kalin gorfood guddigu markuu dhegaystay dooddii iyo dacwadii labada beelood ee ku saabsanayd dhacdadan waxaa soo baxday inay tahay dhacdo ay muddo dheer ka soo wareegtay taasoo u qaybsanaysa dhowr qaybood oo kale ah dhib la kala sintay xoolo la kala qaatay xaal la xukumay ballamo la galay oo qabyo ah sidaas darteed guddigu wuxuu gartay sidan soo socota inay isla saxaan labada beelood siniinka iyo cajadka xoolaha la kala sintay labo inay u dhammaystiraan si wada jira labada beelood wixii dhibban dhibbaan ah ee qabyo ah ee aan weli la kala qaadan saddex wixii guddi horay u xukumay inay u fuliyaan sidii loo xukumay afar inay si wada jira u fuliyaan ballamadii u horreeyey ee ku saabsanaa dhacdada karin gorfood fiiro gaar ah guddigu wuxuu xukumay ciddii dib dambe u soo celisa falkan ee ka mid ah labadan beelood ee walaalaha ah in lagu ganaaxayo sidan soo socota kow lacag dhan labaatan kun oo dollar labo qorigii xabadda laga riday oo loo dhiibo beeshii lagu riday saddex xarig dhan muddo shan sano ah laguna fulinayo qofkii ka xabadda riday kala soo jeedin guddigu wuxuu ku talinayaa sidaan soo socota kow inaan wada si wada jira u ilaashanno nabadgelyada dalka iyo dadka labo inay si wada jir ah u fuliyaan labada beelood dhaqangeliyaanna xukunka guddigu soo saaray saddex inay labada beelood ilaashadaan danahooda adduun iyo kuwooda aakhiro afar inay soo celiyaan wanaaggii iyo walaalnimadii kadhexeeye ka dhexaysay ee ay ku wada noolaan jireen shan inay ka digtoonaadaan wax kasta oo dhaawacaya nabad kuwada noolaanshaha labada beelood ee walaalaha lix inay ka digtoonaadaan wixii khilaaf ka dhex abuuraya beelaha walaalaha ah toddobo inay si wada jir ah u dhammaystiraan wixii u baahan in si hoose loo tafatiro siddeed inay si niyadsani ah isu cafiyaan wabilaahi towfiiq waxaa ku saxiixan guddiga daarood ee go-aankan soo gaaray kow nabadoon maxamed xasan cabdille labo nabadoon maxamed cabdi aadan saddex nabadoon cabdinaasir xifsi warsane afar sheekh cabdikariim sayid cali xaaji shan samadoon cabdilqaadir cabdi ismaaciil lix samadoon siciid saalax cali toddobo samadoon cusmaan cabdullahi isxaaq sideed samadoon cabdikariim geelle maxamed sagaal samadoon cabdiraxmaan xaaji maxamuud
guddigana waa salaamaynaa shirka waa shirka waa salaamaynaa guddigana waa salaamaynaa salaan kadib maslaxadda uu guddigu soo jeediyey aad baan usoo dhoweynaynaa si waxgarannimoah si ehelnimaah si walaalnimaah baan u soo dhoweynaynaa wixii xashaashuqa iyo wixii xaalada oo kale noo harana walaalahayaanu haddii alla ku roya aanu haddana ka wada fadhiisanaynaa annagu guddigai xaaladiisi saasay noo tahay waxaan ka hadlahayaa oo kale meeshii uu ka yimi guddigu xabaddii halkan dadku innagu haddaynu seexanno mayd baynu nahay markii aynu soo toosnana waa arrinadoo waxaynu noqonnaa dad caadi aynu noqonnaa waxaa tusaale looga dhigay dadku hadduu dhinto inuu sidaa hoggaasoo kale u dhimanayo waxaa tusaale kale looga dhigay marka aynu soo toosno haddana iyaga in la soo toosinayo arrintaasu waxay la mid tahay ninkii xabaddaa lagu riday inuu yahay nin islaama oo ehela oo aan xaq qabin oo walaala inuu ahaa baa ilaahay xabadda uga toosi nuuxus ibraahim meeshii xabadda lagu riday waxay ahayd meeshii al-shabaabku dadka haddii alku ruuya ku dubnaasan jiray oo ku baabi'in jiray xabaddaasuna hadday qoriga ka dhacdo waxay noqon lahayd mid dadkoo dhan hayeello u geysataa nuuxus ibraahim wuxuu ahaa dad islaam ah oo aan ehelka ol qabin oo aan ehelka xumaan la rabin oo aan ehelku dhibaato la doonayn buu ahaa sidaa awgeed baa ilaahay xabaddaasi u badbaadiyey middan guddiga soo saarayna go-aanka ay ka gaareen waa qaadan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaan malaynayaa hadal badan insa meeshaan ka harin oo hadalkaan ku leenahay waa inaanu mahad celinno go-aankana taageerno awalan ilaah baan u mahad celinaynaa ina ku manaystay oo ina ku galladay si xasilooniya oo nabadgelya hor iyo dibba wix markii wax dhacaan oo dad waxbiiyaan ardaalah inay khiyaarta iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo culamaa udiinka sidaan oo kale si salmiya oo degan in maaragtay lagu xalilo oo la iskaga yimaado ilaahay baan markaa awalan u mahad celinaynaa mahadda ilahay baa usugnaatay odayaashii guddiga ahaa oo daarood oo u dhaban adayg hawshaan oo waxba dhaafin oo waxna dhaqaala ka xukumay waxna canaan usoo jeediyeyna ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa hawshaasay u hanteen labada daraf oo runtii ayaguna go-aanka qaadashadii si karti lagu dhaban adeegay oo hufnaan u qaatay kana rajaynayna dhamaystirkeeda ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa ilahay raxmatullah barakaatu
labada beelood oo lagu tirinayo waxa kan oo u dhexaysa oo hawsha loogu jiray oo xukunkii laga soo saaray oo guddigu soo saaray qaatana ayagana waxaan leenahay khayr badan ilaahay hayna siiyo mid adduun iyo mid aakhiraba intaa haddaan kaga gudbo anugu taliya saldhigga baan ahay degmada buurtinlo oo arrin baan kaga duwana laakiin dee dhaqankaana hogaaminayo oo odayaashii iyo waxgaradkii iyo dhaqankii baa fadhiga meesha waxaa waxbi'inaya oo maalin walba cuqaasha ama qabiilada ama dadka la saaraya waa wiil yar oo qori ah ka awata oo tabaaka cunahaya oo dadka xolihiisa soo dhacahaya waa nin lala tashanahayn oo ninka dadka ugu qayban badan xabad ku dhufanayo markaasaa qabiil la saara taa waxaan leenahay fursad qaaliya inu maanta haysanaa dadka caynkaa samaynaya waa in go-aan laga gaaraa oo go-aanka laga gaarayo waxa weeye tillaabada ugu habboon oo ay leeyihiin lagu qaada aad baa m- waa ina salaamaya asalaamu calaykum waraxmat bismillahi raxmaan raxiim
bismillaahi raxmaani raxiim guddiga daarood iyo war xamuudka dhegeysaha oo daarood dadka labada qodob hayso haysto walaalaha iyo dadka ka soo qeyb galay hawshan afar iyo tobanka iyo boqolkaan salaamayna salaan kadib anagu maalin baan qoor keenay guddigu waxay xukumaan qoor keenashadii bay nooga eg tahay waxay xukumeen baan qaadanaynaa waxaanu ku qaadanaynaa oo hawsha tan aanu ku qaadanaynaa oo daarood ugu sinay oo walaalaha iyo nuxjaa gogashooda u diidnay oo cumar maxamuud inay gartaa galaan baal inay ka noqdaan maan u diidnay go-aan guud oo daarood og yahay inuu hawshaa ka soo baxo baanu anagu horta saa u yeelnay haata ganaax haddaanu ku kasbannay waa qaadanaynaa laakiin waxay ahayd taa iyadu nabadejin bay ahayd hawsha annaga iyo waalahayana dhex taal in la ogaado oo daarood ogaado inta kalena ay tahay gogol dhig horta taasu waa saas waxaad xukuntaan markaan qoor keennay baan raalli ka ahayn wax kasta xukuma waana qaadanay aad iyo aad bay shirku waa salaam asalaamu calaykum waraxmat bismillahi raxmaan raxiim gudoomiyaha deg- gudoomiye xigeenka degmada taliyaha saldhigga gudoomiyaha maxkamadda degmada buurtinle xildhibaanada guddiga hawshan galay labada beelood dhegaystayaasha kale iyo cuqaasha iyo nabadoonada sama- samadoonada ee dadka ahlu sharafka oo halkaan timid waxaan ku salaamayaa salaamkiisa islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaa farxad noo ah oo wax weyn ah sidii diinta islaamkuba sheegtay meeshii ama lagu hayo wanaag ama maslaxaad ama dad dhiban loo lagu samafalayo wixii aan ahayn waa baadil baa shareecada islaamka ay tiraahdaa shirkan waa shir maslaxaad waa soo dhoweynaynaa waxaan ku darayaa intaas intaa ula jirtaan inaad ula sii dhawaataan oo wixii dhamma dhammaystirtaan oo ku dhammaystirtaan walaalnimada aada muujiseen ehelnimada aada muujiseen mas-uuliyadda aada muujiseen garashada aada muujiseen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad umahadsantihiin
bacdu dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meesha fadhida taliyaha saldhigga hawiyaha dowladda hoose golaha deegaanka nabadoonnada samadoonnada waxgaradka aqoon-yahanada dhammaan bulshada meesha ku nimid reer burkina asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulankan maanta aan iskugu nimid oo ka dhacaya hoolka degmada burtule oo ah kulan nabadeyn ah oo ah kulan khayriya oo runtii ee, islaaxa baynannaas ah waxaan runtii si gaara marka koowaad ugu mahad celinayaa guddigii hawshan galay oo waxa weeye loo xilsaaray ee, waxaan leeyahay waxaad ee, qabateen shaqadii ambiyada waxaad fuliseen messagekii ambiyadu ay xambaarsanaayeen fariintii waa shaqadii ambiyada islaaxa bayn annaas aad baan idinku mahad celinayaa shaqada aad qabateen waxaan si kale u mahad celinayaa labada beelood oo loo garqaadiyey sida quruxda badan wanaagga badan ay waxa weeye hawshaas u soo dhoweeyeen ayagana waxaan leeyahay waxaad fuliseen oo aad aad qaadateen waxa weeye arkaan ka mid a arkaanta diinta islaamka islaamka waxa weeye waxaad samayseen sabir waxaad samayseen cafwi waxaad samayseen tasaamux reer burtule haddaan nahay waxaan nahay dad ku ammaanan oo ku tilmaama nabadda nabaddu ma aha shaqo shaksi qaban karo waa shaqo jamaaciya waa shaqo wadareed mar kastana waxa ay u baahan tahay iskaashi waana waxa weeye waxa diinta islaamku boorisay diinta islaamku waxay boorisay alcafwi waaltasaamux waaltacaayushu bilislaam in la iscafiyo la issaamaxo nabad lagu wada noolaado waxaan tusaale u soo qaadanayaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya xalay maran aljaziira daawanaya barnaamijka la yidhaahdo sibaaq alakhbaar waxay soo qaateen ra-isul wasaaraha ethoobiya oo shir ka sheegaya mar ay ishuuraysanayeen dhaxal sugaha imaaraadka wuxuu ku waxaan ku yidhi buu yidhi diinta islaamka waxa weeye waad ka tagteen oo mabaadidii diinta islaamka waad ka tagteen waxaad ka tagteen buu yidhi tasaamux in aad issaamaxdaan iyo inaad nabad ku wada noolaataan marka see aad wuxuu yidhi diinta annagu idinku celino carabigana bara diinta islaamka halbeeg waxa u ah in la issaamaxo in la issaamaxo labad lagu wada noolaado waa arkaan diiniya diinta islaamkaana furaysa waa wixii ambiyadu ay samayn jiray waad garanaysaan taariikhda markaa dib u raacda akhlaaqyada ugu badnaa ee u dhexeeya qabiilada sida awsi khajraj markii risaaladii nebi maxamed timid alayh isalaatu wasalaam waxa weeye waxaasoo dhan way suuleen annagu waxaan nahay dad islaama waxaynu nahay dad sunniya waxaynu nahay dad soomaaliya waxaynu nahay dad nasabad ka dhaxayso haddana waxaa weeye intaasoo dhan shaydaan baa wuxuu samaynayaa inuu dadkii waswaas ku rido waxaa loo baahanya arrintaa in laga tuulo arrintaas in laga reebsoonoyo weeye aad baan u bogaadinayaa maanta kulankan aan ka soo qayb galnay annaga iyo golaha deegaanka iyo bahdiyada kale dowladda kulanku waa inoo xiran yahay kulanku waa inoo xiran yahay odayaasha alxamdulilah waxaan ku faraxsannahay in hawshaas kale ilaahay mar dambe uusan ugu soo celin waxaa weye tawfiiqan allahayna waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu